بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الخامس باب كشنات في صلاة التطوع كساب سنيهي سنة فلشدي صلاة ديد ده هذا كساب سنيهي baabkan kii shanaad waay kitaabka salaada imise baab ku koobnaa shan iyo toban kii shanaad maxaan oo dhiman toban waay laakiin kana ugu dheer kii hore hadda soo dhaafaynay intii hore soo dhaafaynay qaarkiis albaab alkhamisu baabka shanaad fi salaati tadawuci ku saabsan yahay sunna farashadii salaadeed waa min idaafati shay ilaa nawcihi min idaafati shay ilaa nawcihi asalaa mudaaf way soo maa التضوعna مضاaf ilayhi iضaafadan oo kale waa la yhahda marka min iضaafati الشhay shaygii iضaafadiintiisa ilaa noocihii loo iضaafeeyey salaadii tadawucu salaadii lay waaybe salaadii lay waayo wa fiihi baabkan dhahdiisii waxaa ahaaday oo ku sugan masaa'ilu masalooyin waay waana toddobo toddoba masalo wlmuraadu ulajeedka bitadawuci loola jeedo kullu salaatin laysat biwaajibatin waay salaada oo tadawuciga ah sunna salaada sunna ayaa laga wadaa salaada sunnada waay salaada sunnadana aada u fadlo badan tahay aada ay fadlo badan tahay fadligeeda sigaab noo sheeg noo keeni doona qaar ka mid ah waxayna tahay ay dhaheen culamada qaar he asalaad atadawuc waxay dhaheen bimansilati alxaarisi lilwaajibaat waxay joogtaa boos waarday waardiyeynaya waajib waay asalaatu almanduubaat bimansilati alxaarisi lilwaajibaati alimaam shaatibi raxmat ullahi aleyh hadal aada u qiimo badan u ku leeyahay noocaas ka mid yahay salaada sunnada ah waxay taagan tahay waardiyo booskiisa oo ayada waardiyeynayso salaada waajibaadka ah salaada sunnada ah waxay waardiyeynayso salaada waaji sunnada waajibka ah salaada sunnada waxay waardiyeynaysaa salaada waajibka ah qofku markii sunnada dukanaayo wixii waajibka ah hee ee ku dhiirigelinaysaa salaada sunnada ah inuu dukunaayo waxay ku xumbaaraysaa sunada dukushadeeda waajibka dukushadiisii qofkii sunno dukaday waajib hee minbaaban awla waay waa ku dhiirigelinaysaa laakiin qofkii sunnada ka tagay waxaa laga yaaba inuu ka tagaba waajib halis way marka fadaaisheena sidaa unoo keeni doonaa sanadka walmuraadu lajeedku bitadawuci loola jeedo kullu daacatin daaca kasta waay laysat hiya daacadaasoo laysat hiya daacada biwaajibatin aan ahayn waay daaco kasta oo waajibna aan ahayn ayaa la yidhahdaa tadawuc salaada keligeed ma aha soonku wuxuu leeyahay tadawuc sadaqada waxay leedahay tadawuc xajku uu leeyahay tadawuc salaadana tadawucay leedahay marka cibaado kasto masdaaco kasta waajib aan ahayn waxaa la yihahdaa atadawucu waa la yihahdaa suna falasho almasalatu luulaa masalada koowaad fadluhaa fadlu salaati tadawuci ay ku saabsan tahay tadawuci salaadiisii fadligeed iyo walxikmatu xikmadda min mashruuciyatihaa salaatu tadawuca loo sharciyeeyey ayay kusa ayay ayay ku saabsan tahay masaladan koowaad laba ay ku saabsan tahay shay fadligeed iyo xikmadeeda xikmadda loo sharciyey maxay tahay laabudda wixii la sharciyeeyo xikmay leeyihiin ama garano ama garan waayno ama hala garto ama yaa la garanayne mar walba sharciga ilaahay wuxuu leeyahay xikam xikma la-aan ma ilaahay afcaashiisii waxay ku saa waxaa waaye xikam ay leedahay xikma baaliq laakiin waxaa laga yaabaa qaar inaan garanno xikmada qaarna garan waayno waa dhici kara xikma la-aan ma aha marka idan salaadan oo tadawucga ah xikmadda loo sharciyeeyey yuu rabaa inuu kuu sheego kow fadluhaa waa horta fadligeed atadawucu sunafalasho bisalaati salaadii lagu sunafalado min afdali lqurbaati waxyaabaha alle loogu dhowaanayo kuwa ugu fadlo badan ay ka mid tahay min maxay tusinaysaa tabiicidiy wax badan oo ilaahay loogu dhawaanayo way jiraan waxyaabaha ilaahay loogu dhowaanayo ugu fadlo badan ay ku jirtaa min afdali lqurubaati qurbatin qurubaat waay waxyaabaha ilaahay loogu dhowaanayo kuwa ugu fadlo badan ay ku jirtaa bacda aljihaadi jihaad gadaasheeda fii sabiili illaahi lagu jihaado aljihaadu fii sabiili illaahi kadib salaatu tadawuc ay kamid tahay waxyaabaha ilaahay loogu dhowaanayo kuwa ugu fadli badan iyo wa dalablcilmi dalabulcilmi kadib waay laakiin jihaadka ka fadlo badan fii sabiili illaahi iyo dalabulcilmiga ka fadlo badan ayada sunnada salaada sunnada waxaa ka fadlo badan jihaad fii sabiili illah shaka kuma jiro oo ka fadlo badan yahay dalabulcilmina oo ka fadlo badan yahay shaka kuma jiro labadaas kasokow waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado kuwa ugu fadlo badan ay kamid tahay salaada tadawuc ciladana maxay tahay limudaawamati nabiyi waay liajli waay laamu tacliil waay limudaawamati nabiyi sala allahu alayhi wacala alihi wasalama nebiga daa'imadiis darteed u daa'imay cala taqarubi dhowaansho korkeeda ilaa rabbihi rabbigiisi u dhowaado binawaafiri salawaati salaadooyinka sunnada ah ugu dhowaado way iyo walixadiidi abi hurayra abi hurayra xadiidkiisa ayaa u daliil ah radia allahu canhu qaala inuu dhahay abu hurayra qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wacala alihi wasalama ina allaha allah tacaala sareeye qaala inuu dhahay xadiis nooce qudus xadiisulilaahi way xadiisulilaahi alla loo aaneeyo qaala inuu dhahay man caadaa qofkii la colaytamo man qofkii caadaa la colaytamo lii aniga haal ii sugnaaday weliga waliyan waay jarmajirkool haalayna waxaa ka soo hormaray nakira lii aniga haal ii sugnaaday weliga waliyan waay weli la colaytamo weli ilaahay weligiis ka mid a la sheega hadda waliyullaahi waay weliyu shaytaana bahay awliyadu waa laba sooma awliyaa raxmaan awliyaa shayaaiin kitaaba laga alifay mataqaana abdiraaq kitaaba ma magacaas la dhahay mataqaana alfarqu bayna awliyaa raxmaan awliyaa shayaan kitaab la dhahay qof aad taqaano caalim oo kamid ah culamaa muslimiin aad u taqaano ma arkin lay mooyaane si aada u taqaano ayaa alifay ma taqaano ma garaysid garkiisu waxoogay abdirasaaq maxaa garkiisu qabtay ma yaqaan ma lacali ma lacali mahaysid ya haya ali cad sheekh rasaam ibn taymiya raxmatullahi caleyh waayahay sheekhulislaam ibnu taymiyata raxmatullaahi caleyh aada qaymu yahay waxaa lagu kala garanayaa awliyaa shaytaan awliyaa raxmaan miisaankooda lagu kala garanaa man qofkii caadaa la colaytamo li aniga haal ii sugnaaday weliga waliyan faqad aadantu aniga waxaan ogeysiinayaa hu mankaas bilxarbi waayo xarbi iyo dagaal waayo qof ilaahay xarbigiisi awoodo ma jiraahe ma jiro adduunkana lagaga jaraa amase aakhiro ilahay waa difaacaya wamaa taqaraba ma dhowaado ilaya xaggayga cabdi addoonka iima soo dhowaado bishay-in wax shaygaasoo axabu aan ka jecelahay ha ilaya xaggayga mimaa ka xaggiisii iftaradatu aan ku farli yeelay hu shayga caleyhi addoonka dushiisii waay shay aan farli yeelay hee oo addoonka iigu soo dhawaanayo oo aniga u jecelahay ka jecelahay ma jirto wixii ana ku farli yeelay waay aslan faraa-isha iyo nawaafidu yaa fado badan faraa-isha shaka ma ku jirto xadiidkan waa ku cadyahay maana faraa-id wax ka fado badan ma laha nawaafid nawaafisha iyo faraa-isha faraa-isha fado badan xadiidkan binafsi hada xadiid wamaa taqaraba ma soo dhowaado ilaya xaggayga cabdii oddoonkayga bishayin shay iguma soo dhowaado axabba la jecel yahay la jecelan badan yahay ilaya xaggaygii mimaa kii xaggiisa laga jecel yahay iftaradtu aniga ku farad yeelay hu maaga ee calayhi ama hu shayga calayhi addoonka dushiisa addoonkay waxa isaga samaynaya aan ka fard ku farad yeelay hee igu soo dhowaanayo wax aan ku farad yeelay aan ahayn ma jiraan waay kaas aad u jecla wamaa yazaalu kama zuulo cabdii addoonkaygii yataqarabu asigoo ii soo dhowaanayo ilaya xaggaygii binawaafil igu soo dhowaanayo xataa uxibahu ilaa aan jeclaado jecelkii hore u socna marka faradka ilaahay qofkii sameeyo ilahay waa jeclaanaya jecelkii buu soconaya ilaahay sii jeclaanayo nawaafish inuu samaynayo waay xataa uxibahu markaan jeclaadana hee konto samacu ladii ilaa aakhiri alhadiid waa taqaan alhadiida waa mansuub عامل الله سوق درا أتم الحديث أما اقرأ, اقرأ الحديث اقرأ الحديث تامية الحديث لو الحكمة حكمة دواي أو من مشروعيتها سلادة تضوع شرعيا أنت هذه اللي قال لي هاي وقد شرع إلهي وشرعي سبحانه نزحنا التطوع سنفل الشذي أيو شرعي sunadii ayaa sharciyey muxuu sharciyey marka sababta loo sharciyey maa maxay tahay waatana raxmatan liajli raxma naxariis darteed bicibaadihi u naxariisanaayo addoomihiisi way fajacala ilaahay wuxuu yeelay likulli fardin faral kastoo tadawucan ayuu yeelay min jinsihi jinsi lfardi ka mid ah faral kasto wuxuu u sameeyey hee tadawuco oo faradkaasi jinsigiisii ka mid ah salaadii farad way wuxuu u sameeyey tadawuc oo ka mid ah jinsu salaad salaad la yidhahdo idan soonkii sidaas jinsu soom oo sun tadawuca xajkii sidaas jinsu xaj zakadii sadaqadii jinsu sadaqa ay leedahay intaas way waluma jaraa idan raxmatan bicibaadihi waay cillada maxay tahay markii leedahay xikmada maxay tahay raxmatan bicibaadihi fajacala likulli fardin tadawaca min jinsihi buu dhahay muxuu ugu sameeyey marka liyasdaada si u ziyaadsado almu'minu qofka mu'minka ah iimaana iimaan qofka mar walba ilahay cibaadadiisi u ziyaadiyo iimaankiisi hee waa ziyaadayaa iimaanka muxuu ku ziyaadayaa bidaacati illahi soo maa yaziidu bitaaca bidaacati araxmaani wayanqusu bidaacati shaydaani shan nuuna ku kooban yalla iimaanka soo maa shan nuun yaa sheegi karaa iimaanka shan nuun ayuu ku kooban yahay andaka shan nuun shan nuuna gaar haba ugu hadaba hay ya qowlun bilisaan qowlun bilisaani aha wa amalun bilarkaani ya يزيد بدعة الرحمن ني ينقص بدعة الشيطان ني ني أكلا كوني من ده هر ني هل ني أكا تكتين يوم هاي عندك قول باللسان ني واعتقاد بالجنان ني عمل بالجوارح وعمل بالأركان ني يزيد بدعة الرحمن ني ينقص بدعته شيطان مئوى وايه ليزداد المؤمن مؤمن كسي أزياسد إيمانا إيمان إيوه ورفعة سرين واي في الدرجات درجات لحظة الله صار مرينا يا واي درجات كيسي والله قرية ليا بفعل هذا كان سمينتي سببتي سبب وسببية bficli haada kan samayntiisii sababteeda kaasoo tadawuci ah iyo walitukmala si loo kaamilo alfaraa'idu faraaidta si loo kaamilo watujbara loo kabo yowma alqiyaamati watujbara loo kabo faraaishii yowma alqiyaamati maalinta qiyaama bihadii tan looga kabo taasoo atadawuci ah waa la kabaya maxaa yeelay fa ina alfaraa'ida faraaishu yactariihaa waxaa galaya annaqsu ayaa galaya faraish waxaa galaya naqsu naqsi u galaya ima fii shuruudiha ha ku galo oo fii arkaaniha ha ku galo oo fii waajibaatiha meel kamida u galaya soo maha waa galaya shaka kuma jirto yactariiha wa- bimacnaa yadkhuluha waxaa galaya e annaqsu naqs waa soo gala fresh ima fii shuruudiha oo fii arkaaniha oo fii waajibaatiha فإن الفرائض فرائض يعتري وها قلايا ها فرائش النقص يا قلايا كما سدي في حديث أبي هريرة كسوان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن رهي إن أول ما شيئا أغهري هريو شيئا أغهري يحاسب الله حسابنا يو به بما ما العبد أدونك الله حسابنا يو المسلم أدونك سؤال المسلم أه هي يوم القيامة مالنت القيامة الصلاة واي هي أول ما يحاسب به يوم القيامة الدماء واي الدماء قيل قيل هافتك كان محل لها الصلاة هذه كلا صحيحة أصلا الدماء قالوا قال قال حق الله وحق الآدميين حق الله هو الصلاة حق الآدميين حق المخلوق هو كاس حق الآدميين كاس دماء fain atama haddii taam yeelo odoonkii haa salaadi hee sidii la rabay waay waa laga qaadaya waa laga aqbalayaa wailaa haddii kale qiila waxaa loo dhahayaa unguruu eega hal he lahu addoonkaani min tadawucin tadawucin ma u sugnaaday fiiriya bal tadawuc ma leeyahay waxaa oo suna ama leeyahay soonkiisaas salaadiisaas xajkiisaas zakadiisaas kulli wa wixii nuqsaanaa soo gaaray lagu kabaya waa la kabaa mujeda fain kaana haddii u sugnaaday lahu adoonkii tadawucun u sugnaaday ukumilat alfariidatu waa lagu kaami- la kaamil yeelayaa min tadawucihi tadawucigiisii tadawuci cabdi xaggiisa looga kaamil yeelaya ku dar ugu ziyaadi qofkii markuu tadawucan lahayn ee wixii nuqsaanay soo ma maxaa loogu daray marka saas waa la ooda farais waa in lasoo oodo waay ood ma taqaanaan ha boodkoraad ma taqaanaan horta boodkoraad maa waay ya derbi in loo sameeyo waa la wada beera la samaynayaa kora laga soo ooda arya xara la gelinayaa kora laga soo ooda geela la xaraynayaa kora laga soo ooda maxaa dhahay geela la difaaca sama ha difaaca waay marka faraaishii difaacaga tadawaga saasaa laga wadaa uma kadib yufcalu waxaa lagu samaynaya waa la samaynayaa dheh bisaa'iri alacmaali acmaashii intoodii kale almafruudati milu dalika sida salaada oo kale waa inta kalena saasa lagu samayna waa waa lagu kabaya almas'alatu athaaniyatu masalada labaad fi aqsaamiha aqsaami salaati tadawuci ayay ku saabsan tahay salaatu tadawuci calaa noocayni laba nooc waay way qaybsantaa salaatu tadawuci way u qaybsantaa laba nooc waay salaatu tadawuci calaa noocayni lama nooc dusheeda ah waaya annowcu lawala nooca koowaad salaatun salaad waay salaadaasoo muaqatatun la waqtiyeeyey waqti loo sameeyo biawqaatin salawaad sahwa salawaadkaasoo muaqatatun la waqtiyeeyey biawqaatin waqtiyaala lagu waq- loo waqtiyeeyey waay awqaadaasoo mucayanatin la cayimay meelna ka bilaabanayaan meelna ku dhammaanayaan wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa binnawaafili nawaafishi almuqayadati ee lagu magacaabaya nawaafil oo muqayada ah xiran meel ku xiran xillo kasta lama sameynayo xillo gaar ay leeyihiin wa haadihi tan nawaafishna minaa waxaa ka mid a maaki ayaa ka mid a huwa maa taabicun raacayo lilfaraa'idi faraa'id raacayo faraa'id ay raacayaan faraa'id ay la socdaan ama horay ka socdaan ama gadaal qaar horay ka leeyihiin qaarna gadaal ay ka leeyihiin qaarna hor keliya ka leeyihiin ee gadaal keliya ka leeyihiin qaarna hor keliya ka leeyihiin soo ma qaarna hor iyo gadaal way ka leeyihiin qaarna waxba ma laha laha suuraadaas waayahay sida ka sunani rawa ka sunani sunooyinkii oo kale way arrawaatibi raatibad ahaayeen oo hor iyo gadaal laga dhigay raatibad ahaayeen arrawaatib ayaa ka mid ah wa minhaa waxaa ka mid a noocaani maa ka ee ka mid a laysa bitaabicin mid wax raacaya aan ahayn way wax ma raacaya keligooda iska yihiin sida ka salaati alwitri oo kale ka salaati alwitri way waqtuu leeyahay laakiin e rawaatib maha soo ma iyo waduxaa wa ka salaati duxa oo kale way barqankii salaadiisi iyo walkusuufi oo ka salaati kusuufi qorax madoowaadkii iyo madayax madoowaadkii النوع الثاني نوع لباد صلوات واي صلوات كسو غير مؤقتة كو لوقتي غير كوريا بأوقات لوقتية أوقات سو معلومة معينة لعيمة اللهين واي وتسمى أي نوع لغو مغاوية بالنوافل المطلقة بالنوافل سنوين أي لغو مغاوية سنوين كسو المطلقة للداية لسيد داية واي أما واحد مل أنكو حرنين والنوع الأول نوع كوات كه مثل مقيد كه والنوع الأول نوع كوات متعددة وطرق ولا ترينا بعضها قار كيسي آكد ويك أدقيه من بعد قار كلا ويك لا أدقيه قار سنة مؤكدة قار سنة غير مؤكدة وآكد أنواع أما كلا فضل بدني ويكلا أدقيه وحق سنة bacduha qaarkoodii aakadu wou ka adag yahay min bacdin qaar kale wa aakadu anwaacihi anwaacdiisi kan uga adag alkusuufu way salaatulkusuuf uga adag uma alwitru ayaa ku xigay uma salaatu listisqaa'i ayaa ku xigay uma salaatu taraawiix ayaa ku xigay ama noocu nooca thani labaad fa yushracu waa la sharciyeynayaa fi leyli kullihi habeenka o dhan ee mashruuc wa fi nahaari i maalintaba ma cadda awqaati nahyi awqaaddii la diiday wixii ka soo haray waay awqaaddii oo in la dukado salaada mutlaqadaa la diiday mooyaane awqaaddaas wixii ka soo haray xilligii rabtaas ka dukanaysa habeenkii maalantii wadle adi tabartaada le nishaadkaada ku xidhan wa salaatu leyli habeenka salaadiisii ayaa afdalu ugu fadli badan min salaati nahaari sideeda buwa wa salaatu leyli salaada leylka oo sunnada laga hadlayo afdalu waa mid ka fadli badan waaye min salaati nahaari maalinta salaadeeda waaye maxaa yeelay habeenkee inta badan laguma jeedo keligaadi waay ilahay ku arka iyo dadkii kale markaas agtaad ku jeedo waa yaryihin laakiin maalintii waa lagu jeedaa ninka meeshaan ku sunno kaladnay maxay waa dukanaya sallaya waay maantii oo dhan sallay dukanaa waa lagu arka riya ri inuu kusoo gola riya laga yaaba marka riya inuu kusoo gola laga yaaba laakiin habeenkee adiga le waay iska baashalaysa ilahay haddii ku waafajiyo tabartaada almas'alatu ahaliatu ma kii ayay ku saabsan tahay tusannu lu sunaynayo lahumaa aljamaaca jamaaca in lagu dukado sunna le waay oo min salaati tadawuci ka mid a isagaa u sheegay tusannu waxaa la sunaynayaa salaatu ljamaacati jamaacadii salaadeeda waxaa loo sunaynayaa litaraawiixi waay salaad taraawiixeeda walistisqaa'i iyo roobdoonka iyo walkusuufi iyo dayax madoowadka ama qorax madoowadka almas'alatu araabica masalada afaraad fi cadadi rawaatibi rawaatibtii tiradoodii waayo imisay dhan tahay oo warawaatibu rawaatibta jamcu raatibatin waaye raatiba ayaa la jamciyay rawaatib waaye jamc jamc nooce jamcu natu saalim miya jamcu dakar saalim miya jamcu taksiir miya jamcu ma dhigtaadi haya jamc jamcaya ذكر سالم ما أنا سالم أنا كا تكسير واي واي وهي صلاة راتبة وحواية الدائمة مد جوكت أو المستمرة أو دائمة سوى جو أسكم مد وهي راتبة أما رواتبته الدائمة مد ها daa'imad daa'imka waay almustamiratu oo joogta ah isku mid waaye labada macno daa'ima waa socotaa almustamira way socotaa le waa lu wadaa le meel kuma ega wayayada taabicatu waa mid raacayso lilfaraa'idi waaye wa faa'idatu haadihi tan faa'iidadeeda taasoo rawaatibi ah annahaa tan raatibada ah tujbaru waxaa lagu kabayaa alkhalalu dulduleel dulduleelkii ayaa lagu kabaa wanaqsu nuqsaanti ayaa lagu kabaa aladii naqsigaaso yaqacu dhacayo fi lfaraa'idi kamaa madaa bayaanuhu hadda soo maray soo ma wacadadu rabaatibi rabaatibta cadadkooda tiradoodii casharu rakacaatin waaye toban rakacdood le waay ma badna wahiya ayadaasi almadkuuratu waa midi lagu sheegay fi xadiidi ibni cumara cabdillahi bni cumar xadiidkiisi radia allahu canhuma xafidtu aniga waxaan soo xifdiyey can rasuuli illaahi sala allahu alayh waala alihi wasalama rakcatayni laba rakacdood qabla duhri ah duhur hortiisa iyo wa rakcatayni laba rakacdood bacda duhri gadaashiisii ah meegoy afar iyo wa rakcatayni laba rakacdood bacda almaqribi gadaashiisa meegoy lix iyo wa rakcatayni laba rakacdood bacda alcishaa ay ahaadeen sideed wa rakcatayni i laba rakcadood qabla alqadaati toban waay soo maa kaanat saacatan waay kaanat saacatan ya intanka aadam saacatan maxaa loo nasbiyey kaana saacatan miya saacatan miya maxaa dhacay adigaa lagaa eh tuna sabab akhi isimkii aawe khabaru kaana ah tuna tuna wayn khabaru kaana haddana tana hay khabaru kaana isimkii aawe mustatir waay xaggee loo celina mustatir mid ku noqdo waa yahay xaggee loo celina yah kaanataa miya saacatan kaanat hiya saacatan soo maa xagga loo celina adigaa laga rabaya haye wax la sheegayo ma jiraan ayib kaanat hiya ayada waxay ahayday hee saacatan ay ahayday haye tee way heetalo laazim damiir in meelo celi waaye xaggee waayo mhm laa adkulu saacaddaasoo laa adkulu aniga aan u galaynin cala anabiyi nabiga dushiisi sala allahu alayh waala alihi wasalama fiiha dhexdeedii waay faxadatat nii waxaa ii sheegtay xabsatu xabso xabsadee maxay xabsadee xabsa bint rasuulillaahi mar dhalay oo maxay saa isku yihin ayada abdullahi saa isku yihin ayada iyo abdullahi maxay isku yihin ha walaal waay nebiga iyo xabsan maxay isku yihin ha haaskiisii sahi hadda asligtay laakiin markii hore halasa gashay ayib walaashiisi faxadaatnii xabsatu xabsa ayaa waxay ii sheegtay annahu ana nabiya nebiga kaana inuu ahaa idaa dalaca alfajru markii uu dhalado waadana almuadinu id u aadaamo sallaa inuu dukunayo nebiga rakacatayni waay idan xadiiska maxaa lagu sheegay toban wayata'akadu waa adkaanaya waa adkaanaya lilmuslimi qofka muslimka marka loo fiirsho an an yuxaafida inuu ilaaliyo wayata'akadu waxaa adkaanaya lilmuslimi qofka muslimka ah lahaantiisii markii loo fiirsho isaga an yuxaafida inuu ilaaliyo yataakadu faacilkeeda wey yataakadu horta miska dhaafna naxwa maxaa noqon doonoo geliye miska dhaafna maxaa ay waay adaa diiday yataakadu faacilkeeda wey ya wayataakadu lilmuslimi an yuxaafida alaa tintay asharata rakaca للمسلم فاعل 100 هذا اي حافظه مصدر كلام صدر لنا انت مع من ما دخلت في تاويل مصدر الله حفظ و حفظ ويتاكد واتكان للمسلم قف مسلم كاي حافظ انه الى اليوم على ثنتي عشرة لبيتون دشود ركعتان من ركعتنا إنه إلى أي قوة كان يسدوشي سي الله ربا maxaa tusina liqowli nabiy nabiga hadalkiisii sala allahu alayh waala alihi wasalama maa min cabdin cabdun addoon ma jiro addoon kastoo muslimin ah addoon kastoo yusallii dukunaan lilaahi alla daraaddiisii tacaala sare fii kulli yowmi maalin walba intay casharata rakacatan dukunaayo ma jiro ilaa haddii uu jiroba bana allaahu ilaahay wuxuu dhisay lahu addoonkaasi baytan guri guri bulkeeti iyo waxaan ah ma hadee fida dahab maalin walbo ilaalinteeda laakiin adag soo maa maalin walbo intii cumrigiisu jiro maalin walba haddii intaas xifdiyo maalin walba loo dhisa guri jannada dhexdeeda mar maxaa way naagsan tahay laakiin waa culus tahay soo maa ilaa ilaahay qofkii u fudusay mooyaane oo mase ilaa haddii uu jiriba buniya waa loo dhisayaa lahu ninkaasi addoonkaasi ma baytun guri loo dhisayaa fil janna jannada dhexdeeda ee addoon loo loogu dhisayaa waay sidaas laba iyo toban laba iyo toban tobanaad soo sheegnay labadaan kale hagee ka soo darsamayna isagoo sheegi doona marka fiiri wahiya laba iyo tobankaasi alcashru tobankii waay almadkuuratu lu soo sheegay saabiqan ilaa anahu wahiya ilaa anahu shaaniya yakuunu wuxuu ahaanayaa qabla duhri duur korkiis hor hortiisii hee arbacu rakacaatin ay ahaanaysa arbacu rakcaatin miya ilaa anahu shaaniya yakuunu waxaa ahaanaya qabla duhri duhurkii hortiisii arbacu rakacaatin he he bacubya oo khabarkii kaana maaha miya qabla darabkaas ah waaye faqad zaada faqad zaada atirmidiyu tirmidi wuxuu ziyaadiyey في رواية حديث أم حبيبة الماضي أربعا أفر قبل الظهر أي هذا وركعتين بعدها ظهر قد إيش يعني إذا دي أفر ظهر هرتيسي هاد ما صمرني لو إن هاي صمر حديث من عمر كان كمرك وأفر لو قدر ما وأنا وأنا الله يتوب نساس وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر وي ولماقية سنة ثبت سقنا في صحيح سقنا من حديث عيسى رضي الله عنها قال إن هذا كان النبي وحوها صلى الله عليه وسلم لا يدع من أنك تقين أربعا أفر قبل الظهور كما تقجر طيب حديث لكن إيه إنه النبي مر مسجد كلا بكل كنت كذين ظهر كويس شيء كهر قالوا حيدهن مر مر مر أفر لدكنا مر مر اللبو قالوا حيدهن ميا النبي cabdullahi bn cumar labada asigu arkay waxaa waaye laba oo masjidka ku dukuday ciisan waxay sheegaysaa labadii ee guriga kusoo dukuday ee ku daraysaa labadii guriga markii lagu daro labadii masjidka lagu daro maxay suna galeen afar ay dhaheen idan afarta waa joogdaynayay qaar waxay leeyihiin mar afara la dukanaya marna hee laba la dukanaya waxaa la fiirinaya binishaadi nafsihi qofka nafsadiisa nishaadkeeda la fiirinaya bay leeyihin waakadu haadihi tan rawaatibta naftirkeedu ah muakad iyo muakad iyo ayru muakad ama ayadoo muakad ay haddana kala daran tahay waa la dhihi kara waay duhurka waxaa kale la sheegay isku dardar maxay isku noqonayaan marka hadda marka hore afaray ahayn hadda ma- maxay noqonayaan ha lix waay waxaa la sheegay kadib inuu afar dugday nebiga afar ka hor afar kadib mee waay duhurkii marka sideed afarta faradka ku dar laba iyo toban lix iyo toban laba iyo toban door keligiis laba iyo toban ragcadood waayo ma sahlana soo maa ayib laakiin muakad maaha waakadu haadihi tan mid ugu adag taasoo rawaatibi ah rakcat alfajri waay wahumaa labadaasi sunat lfajri waay alqabliya hore liqowlihi udalil sal alay waslam rakcat alfajri khayru min addunya wamaa fiiha rakcat alfajri fajirka labadiisii ragcadood khayran waa ka khayr badan yihiin min addunya addunya xaggeed iyo wamaa fiiha wixii adduunka ku dhex sugan dadka badan jecel yihiin wax wanaagsan oo dhan ayada ku kordhan iyo wali qowli caishata radi allahu canha can haatayni labadan xaggooda ayadoo ka hadlayso an rakcatayni ah walam yakun huwa nabaga ma ahaanin yadacu mid ka tagayo humaa labadani abadan abadan maxaa waaye laa fi safari walaa fi lxadari waaye weligiis laa fi safari walaa fi lxadar safar iyo hee xadar labadaba kama tagi jirin labadaani weligiisiiba xataa markii uu hee hurdo mar uga tagay waa soo qaleeyay soo ma salaadii subax iyo ayada naftirkeeda waa soo qaleeyay hadda waa soo qaleynaya raatibada waa la soo qaleynaya ogow inuu soo qaleeyo waa mashruuc hadday kaa tagto waa la soo qaleyn karaa kulligood rawaatib المسألة الخامسة حكم الوتر وفضل ووقت الله سبحانه